tobankii habeennimo oo qadarla habeenkii xalay ee jimcaha naftood horyaal ka tirsan guutada istiishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus oo abaabulan ku qaaday mid ka mid a xarumaha aadka loo ilaaliyo hoygana oo ah saraakiisha iyo xubnaha muhiimka ee dowladda federaalka kaasoo ku yaala kaabiga madaxtooyada villa soomaaliya laguna magacaabo hotel israel ee magaalada muqdisho marka laga soo tago jugta qaraxyada iyo rasaasta xigtay oo diraysay fariin ah in howlgal uu ka socdo muqdisho haddana ma jirin tafaasiil rasmi oo ku aadan waxa socda ilaa markii dambe taliska ciidanka mujaahidiinta uu soo saaray bayaan horodhac ah oo lagu cilaaminayo in muqdisho ay martigelinayso weerar iniqmaasiye ah tafaasiisha iyo xogaha ku saabsan weerarka hotel israel waxaa si aada loo helay markii idaacadda islaamiga al andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta ay baahisay codadka iniqmaasiyiinta saacadaha xiriirka ah howlgalka ka wada hotelka israel kani waa iniqmaasi codkar ah oo ka tirsan guutida istishaadiyiinta wuxuu khadka taleefanka ka soo galay gudaha hotelka israel isagoo muslimiinta ugu bishaareeyey waxa rasmiga ee halkaas ka socda tilmaamayna inay dhiigooda u bixinayaan difaaca diinta iyo ilaalinta karaamada haweenka muslimaadka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan waxaan ku jirnaa hotel israel waxaana muslimiinta ugu bishaareynana waxay tahay inaanu ku difaacayno dhiigga iyaga allah subxaana watacaala diintiisa iyo nafaha cirda gabdhaha muslimaadka ah dhammaantood dhiiga walaalihiin mujaahidiinta ah la bilaabatay marka uhoreysa camaliyadlagu bilaabay ilahi subxana wataala ka ambalsaadiisa kadibna waxaa soo galay raggii inqamaasiyiinta ah allah subxaana watacaala dhiigooda ugu dhawaanayey xalay ilaa iyo aroornimadii hore ee saaka oo jimco ah waxay ciidamada tuutaha kala duwan sita ee booloxuftada iyo kaamirada ka adag soo qaadeen toddoba weerar oo isku dayiyeen inay ku soo afjaraan weerarka laakiin waxaa si adag uga hortegay inqamaasiyiinta isdhaarsaday ee ribaadka kaga jira hotelka israel xalay ilaa had walaal waxay soo qaadeen toddoba mar oo weerar ah waxa ka dambeeyey shan saac ayay weerar soo bilaabeen wixii ka horreeyey waa wadibinay shan saac wixii ka dambeeyey weeraro badan ayna ugu soo qaadeen toddoba mar allah subxana watacaala dhibaaxyada islaamka ayaa ka hortagay oo dibiyey mid ka mid a inqamaasiyiinta ayaa isagoo dagaalamaya xabadahana ay ka agshanqarayaan wuxuu si cad oo aan shaki ku jirin uga hadlay hadafka guud ee weerarka oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid lagu difaacayo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo maamulada wilayaadka islaamiga
لعل من تعود وحنا لنا يدور دورتك ايها دورتك weerarkan waa mid lagu difaacay shareecada islaamka iyo wilaayada islaamiga ma garatay allah subxaana wa tacaala ayaana ku mahadsan waxaana ku jirnaa walaal saa hore usoo sheegnay hotel aswael saacadba saacadda ka dambaysa waxaa nawaaxiga hotelka israel soo gaarayay ciidamo aad u badan oo ka tirsan laamaha kala duwan ee dowladda federaalka laakiin mar kasta waxaa jilbaha u aasanayay mujaahidiinta inqimaasiyiinta ah sida uu tilmaamayo inqimaasigan idinku soo maqan waxay ka hortageen oo ay jebiyeen kow iyo labaatan iskuday oo weerar xilliguna wuxuu ahaa baraqnimadii maanta burkadjiinta labaatan iyo dhowr jeer waana soo weerartay banqaraasaa la keenay ayuuna wixii lasoo tababaray waa la keenay ilaahay baa jibi waa jibin alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan walaalaha
ilaa iyo hadda waxaan ku jirnaa hotel israel oo ku dhegan madaxtooyada gaaladuna way noo soo geli la'yihiin waxaan weerarnay nimankii ilaahyada isku sheegayey waxaa sidaas yidhi naftii hore ku sugan gudaha hotelka israel oo warbaahinta islaamiga la hadlay isagoo tilmaamaya xildhibaanada dowladda federaalka ee sharci dejinta sheegtay muslimiinta waxaan ugu bishaareynaa hotel ku dhegan madaxtooyada ayaa weerarnay alxamdulilah ilaa haddana waan ku jirnaa gaalada waa noo soo geli la'yihiin nimanka ilaahyada isku sheegay ayaan weerarnay waana baabiinay nafti horahan istishaadiga ayaa dhankiisa wuxuu muslimiinta ku nool wilaayaadka islaamiga u rajeeyey inay nabad ku soomaan shacaa'irta islaamkana ku gutaan kumanaan mujaahidiin ahna ay heegan u yihiin difaaca shareecada islaamka dadka muslimiintana waxaa leeyahay baarakmullah fiikum soonkiin allah subxana watacaala haydinka aqbalo nabad ku bishaareysa nabad ku sooma nabad ku kasama waxaa waaye maanta insha allah waxaad unogiin shareecada islaamka harkeeda waxayna ku timaada dhiigra kuwii nagu horreeyey iyo kuwii maxaa ii sheegay ragga anagana midka saadiqiinta ay naga horreeyey allah subxana watacaala shahaadada ka aqbalo marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah bishaareysta bishaareysta waxaa jooga humanaan saacay shariica islaamka manihin anaga mana uga horeyno mana uga dambeyno allahu akbar inqimaasi kale oo isaguna ka soo hadlay hotelka israel wuxuu ka hadlay sirta ka dambaysa inay u degdegaan howlgalka isagoona fariin u diray dadka inqimaasiyiinta ku tilmaamaya in la khalday insha allahu taala dadka munaafiqiintan waxaa leeyahay oo dhahay dadkan waana qaldi dadkan dadka wax loo sheegay dadkan cadana loo marki wallahi cadana loo marki male keliya waxaa nagu dhacay in allah ishtara min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna insha allahu tacaala haddana xabada igu socota insha allahu tacaala iigu soo celi mar kale markale iigu soo celi insha allah waxay ka codsanayaan muslimiinta mujaahidiinta iyo culimada inay usoo duceeyaan maadaama ay ku jiraan daqiiqadihii ugu dambeeyey ee noloshan adduunyada culummada islaamka insha allahu tacaala gaar ahaan walaalaha mujaahidiinta suquurta kusugan waxaan leenahay insha allahu tacaala hala sabro gaalo waa baaba'ay gaalo waa baaba'ay allahu akbar ولكن الحل ولا لا ولكن ان شاء الله نرجع نرجع نرجع ان شاء الله تعالى بيجن ان الله سبحانه وتعالى ونو بركه شهاده خلاص ونصي ان شاء الله تعالى في جنات عدن ونجي ان شاء الله تعالى وحكى لما رأينا marka laga soo tago ducada iyo cafiska ay ka dalbanayaan muslimiinta waxay inqimaasiyiintu dirayaan fariin muhiim ah oo ku socota muslimiinta taas oo ah inay fadhiga ka kacaan jihaadkana soo haleelaan muslimiintan waxaa leeyahay takbiir allahu akbar halla bishaareyso halla bishaareyso gaalo way jabtay wallaahi alladii laa ilaaha hayru bishaarad halkan aan ku arkayno abidkan kuma arkin guryaheena intaan joognay waxaan leeyahay muslimiinta shacab oo kusoo biira safka mujaahidiinta oo allah subxaana watacaala nabiina ka iibsada maxaa yeele alla ballankiisa waa mid ogsinaya ina allaha ishtara min almu'miniina anfusahum waamwaalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة وتنزيل القرآن ومن يقتل الله لا أحد أوفى بالعهد من الله يا أيها المسلمون قوموا إن شاء الله mid ka mida mujaahidiinta inqimaasiyiinta ee ka soo hadlay hotelka s y l wuxuu sheegay inay mujaahidiintu marnaba iloobaynin taarigooda ayna u argudayaan hogaamiyaasha mujaahidiinta ee ay ka mid yihiin sheekh usaama bin laadin iyo sheekh abuzubayr raximahum allah waxaana idin leenahay waxaaba anaga daarigeena mid haray ma ahan haddii aad hesheen sheekh usaan bin laden haddii aad hesheen abu zubayr haddii aad hesheen yani qiyaadat lislaam waxaa idin leenahay anaga daarigeena mid haray ma ahan ilaa qiyaama saacna u soconayaan maadaama bil ramadaan lagu jiro muslimiintana ay allah dartii u sooman yihiin wuxuu inqimaasigan idinku soo maqandirayaa codsi ku socda muslimiinta ilaahi subxaana watacaala hana u dhihi ikhlaas waxaana u dhextaa muslimiinta waxaan leenahay maanta waa ramadaan waa soomantihiin guryihiin ayaad fadhidaan halkan waxaa ku jira wiil allah waxbalgate waxaan idinkaga baahannahay inaan kow na soo cafisaan midda labaad inaan noo soo duceysaan marka laga hadlayo fariimaha kala duwan ee ay dirayaan inqimaasiyiinta weeraray hotelka s y l waa fariimo kala duwan oo dhinacyo kala gedisan ku socda inqimaasigan ayaa si adag ula hadlaya dhallinyarada ka tirsan ciidanka ka hoos shaqeeya shisheeyaha dalka kusoo duulay war waxaan leeyahay dhallinyaradoy kallaa safarka ku jirtaan waa gaalnimo hadhow marka laidin qabta waxaa leedihin xag sheeqow alaana soo qaldaysaan war hadda digna ay haystaan hadda nafyiina iyo caqligiina iyo maxaa laydhaha ii sheege dib uga laabta nafyiina dib uga laabta xasan guurguurku wax ma idiin qabanayo wuu idin soo qaldayaa kanina waa inqimaasi kale oo fariin muhiim ah u diraya hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan amiirka guud sheekh abu cubayde axmed cumar umaradan waxaan leeyahay ilaahay idiin sugo idinka ilaahay gadaasheeda idinma fadhiya waa munaafiqiin alle iyo rasuulka ulxan waa joogtaa si amalkan ku dabagedin lahaayeen loo ku fikiraya safka waa kugula jira soonka waa kula soomaya si adiga kuu dabagedin lahaay waa xusbanu mara ilaahay subxaana watacaala u taba saar mirkina weyda ilaahay subxaana watacaala u taba saar munaafiqiinta تلك الله بكودي مكومدي سيدي كومدي وكودي الله سبحانه وتعالى كودي سبحانه وصابح لا يخوفوا أنا أنا يخوفوا أنا أنا من وجه قلبه بلمات أنقل لا سبحانه وتعالى نوفوا ذي هذا كان سكتين عافي tanina waa fariin kale oo muhiim ah oo ku socota mujaahidiinta ka howlgala iclaamka oo uu soo dirayo inqimaasi ku jira ilbiraqsidii ugu dambeeyey nolosha adduunyada rag iclaamiyiinta waxaa leeyahay baarakum allahu fiikum yacni wasaa'ishiina waxay gaartay fariga iyo galbeedka yacni adduunka ku sabra qaadistaan ragga iclaamka mujaahidiinta waxaa leeyahay ilaahay ha idin barakeeye isbutuu war sugnaada war sugnaada war sugnaada allah subxaana watacaalana ka barya inuu idin sugo fariinta ugu saamaynta badan ee ka mida tobannaanka fariimo ee ay direen istishaadiyiinta hotelka s y l weeraray waa fariin dhexalgal ah oo ku socota guud ahaan ummadda islaamka waxayna ku saabsan tahay qur'aanka iyo tadabburkiisa waxaa idin dardaarmaya ummat alislaam alqur'aan alqur'aan qur'aankaa laga hijrooday war qur'aanka hala fahmo maalintaad micnaha ku daateen yacni maadi iyo maxaa la ii sheegay balaayo daran iyo waxaa ii sheegay adduunyo ayaa halaagsanteen oo qur'aanka aad ka jeesateen u fiirsada bal fiiriyo ummadaha maxay ku horumareen waxay ku horumareen waxay tahay mabaadi weye anagana mabda'een waa qur'aanka yani dastuurkeena waa qur'aanka inaan fahno laabud weye ka haddaa fahno allah subxana watacaala darajo ayuu nagu siinaya wuuna nagu naxariisanaya وحنين الأشواق الحراء تشدو حبا ودا فخرا يا للشهداء يا للشهداء يا للشهداء يا للشهداء
camaliyadda inqimaasiyada ee hotelka s y l ee magaalada muqdisho oo dhacday ramadaan kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada waxay shakil la'aan ku biiri doontaa boqolaalka howlgal ee jihaadi ee dhacay quruntan ay dunida jirto iyo khasawaadka qaybta ka ah futuuxaadka bisha ramadaan waxayna ku soo aaday iyadoo uu sii dhacayo gabalka shisheeyaha ku soo duulay dalka soomaaliya kuwaasoo in ka badan shan iyo toban sano kadib ka jilballaabanaya dalkan muslimka ah dadkiisana ay dareemayaan saxansaxada dowlad islaami ah oo isku ballaarisa guud ahaan geyiga ay soomaalida iyo muslimiinta bariga afrika degaan istishhaadiyiinta iyo inqimaasiyiinta ayaa ah udub dhexaadka nasrigaas ay higsanayaan muslimiinta waxaana ay derajadaas ku gaareen daacadnimada iyo hufnaanta oo keentay inay dhiigooda u horaan mid ka mid a qadiyadaha ugu cadaaladda badan ee dunida oo ah difaaca diinta allah iyo dhulalka muslimiinta
يحدون سياتينا نصرا يا للشهداء يا للشهداء دنياهم هجروها هجرا كم منهم عنها قد نفرا دنياهم